saraakiisha milatariga ee kenya iyo kuwa soomaalida ayaa sheegaya in al-shabaab ay ka baxayaan magaalada kismaayo iyadoo ay usoo siqayaan ciidamada dowladda iyo kuwa midooda afrika ee ka socda dalka kenya wariyaha v o eda ee bariga afrika geb jezelow ayaa ku soo warramaya in maleeshiyada al-shabaab ay ka harayaan magaalada lagana yaabo inay qorsheynayaan dagaalka inay sii wadaan waatan saare ciidla nuur oo warbixintaasi inoo soo koobta dadka rayidka iyo saraakiil ka tirsan milatariga ayaa sheegay in mintadiinta al-shabaab ay ka baxeen magaalada kismaayo dareenno cabsi leh ayaana laga qabaa weeraro ay soo qaadaan ciidamada dowladda kuwa midowda afrika iyo xulufadooda kale afhayeenka ciidamada kenya colonel kairas aguna ayaa sheegay in ciidamadu ay konton kilomitir u jiraan magaalada kismaayo iyagoo kaga aadan jihooyinka waqooyiga galbeed iyo koonfurta taasi oo ay ciidamadooda xoojinayaan gaadiidka dagaalka ee cirka iyo badda waxa uu intaasi raaciyey in wararka sheegaya in al-shabaab ay ka qaxeen magaalada kismaayo ay qayb ahaan run yihiin aguna waxaa kaloo uu sheegay inaanay filayn in dagaal lagala hor yimaado waxaana hadalkiisii ka mid ahaa
ma filayno in iskacaabin xooggan aan kala kulanno magaalada kismaayo marka aan gelayno maxaa yeelay taliyayaashii ugu waaweynaa ee kooxda al-shabaab ayaa halkaa ka tegaya ma filayno marka in kooxaha yaryar ay dagaalamaan iyadoo aanay wehelin taliyayaashooda marka waxaan filaynaa iskacaabin aad u liidata marka aan kismaayo gelayno aguna waxaa kaloo uu sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay magaalada kismaayo ka qaateen idaacaddii ay ku baahin jireen wararkooda taasi oo astaan u ah inaanay meesha sii joogi doonin amaba aanay noqon doonin saldhig dambe oo ay ka howlgalaan
raadiyaha kooxda al-shabaab ay wararkeeda ku baahiso waxaa la yidhaahdaa alandalus waxa uu ku yaalay magaalada kismaayo waxay dejiyeen kooxdu codbaahiyihii raadiyahaasi iyagoo u qaaday meelo kale oo laga yaaba dabcan inay tahay magaalada jilib degmada jilib waxay ka mid tahay magaalooyinka yaryar ee ka tirsan bartamaha soomaaliya ee al-shabaab aaminsan yihiin inay madaxdoodu kaga gaban karaan weerarada milatariga kaga imanaya dhinaca kalena ururka al-shabaab way dafireen inay ka baxeen magaalada kismaayo waxaanay sheegeen inay difaacanayaan fadhiisimadooda magaaladaasi magaaladan kismaayo waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn ee al-shabaab ku sii harsanaayeen iyagoo dekedda magaaladaasina u adeegsan jiray inay hubka kala soo degaan iyo adeegyada kale ee ay u baahan yihiin si ay dagaalka u sii wadaan aad baad umahadsan tahay sahra taasina waxayd warbixintii uu noo soo diray wariyaha v o eda bariga afrika gabe jezelow dhinaca kalena maxamedow sarkaal u hadlay milatariga soomaaliya oo ku sugan deegaanka janaac cabdalle ayaa ugu baaqay shacabka magaalada kismaayo inay istajiyaan islamarkaana aanay ka cararin guryahooda khadka telefoonka ee deegaankaasi janaac cabdalle ayay wariyaheena saare cabdi axmed kula xidhiidhay kornel yaasiin nuurgaas waxaana ugu horreynta weydiisay baaqa uu jeedinayo waxaan jeedinayaa horta ummadda soomaaliyeed deegaanka degan waxaan leeyahay waxaa la ii sheegay in dad qaxayo magaaladii laga qaxayo kismaayo tuulooyinka laga qaxayo waxaan rabaa dadweynaha soomaaliyeed inaan u sheego halkan waxaa maraya ciidan dowladeed weeye ciidan qabiilada ma aha jabhadna ma aha waa tahay saas darteed saas darteed dadku inay isdejiyaan guryahooda joogaan waxaan kaloo sheegaya shabaab markii taladeedii caqligeedii iyo xoogeedu dhumay waxay hadda farsamooyin cusub ee lasoo baxay ay tiraadeen reebel haddaad tihiin reebel baa idinku soo duulaya guryahay idinka qabsanayaan gabdhahay kufsanayaan baabuurtay qaadanayaan arrintaasna arrin waxba ka jiraan ma aha waa been weeye waxba kama jiraan waa tahay baaqa xilligan aada jeedinayso xilli dagaalkii aad ku jirtaan magaaladii idna gacanta ku dhigin maxaa kusoo beegay waxaa kusoo beegay magaaladii maadaama aan kusoo dhawaanay wax badan baa naga soo gaaray magaaladii in laga qaxayo dadka ay shirinayaan ay leeyihin idinka ree hebel ree hebel baa idinkusoo duulaya ree hebel hebel baa usoo socda waxaan arrintaasaan nagu soo igu kalliftay inaan ka hadlo idaacadda dadkan aan u sheego dadku inay deganaadaan nabad ahaadaan ciidamadan socdaa idinka wanaagsan ayaga waa ciidamo soomaaliyeed dowladda kenya iyo ciidamada dowladda kumeel gaarka iyo kuwa raaskambooni waa isku mid waa ciidamo dowladeed dowladda soomaaliya gacanta ku haysa intaas weeye waxaan rabaa inaan baaqa u jeeso bulshadu inay isdejiso oo aysan aysan wararka shabaab dhagaha loo lunin waa tahay haatan halkee baad ku sugantihiin adinka annaga hadda waxaan ku sugannahay janaan cabdalle haddii ilaahay subxaana watacaala ogolaadana waxaa suurtagala maalmahan soo socda saacadaha soo socda in kismaayo aan galla way u dhowda haddii ilaahay subxana watacaala ogolaado difaacyadii shabaab ee hortiina yiilay ee isku dhacyada idin dhexeeyay maalmihii lasoo dhaafay welima sidoodii bay halkooda u yaalaan ma ma difaacyadaas intii badneed waa laga taqalusay wax macnaba hadda ma joogaan way kala carcarabeen marka hadda waa kuwa hadda qabiil qabiilka u kala baxbaxayo qoloba meel tegayso oo qoloba qolaa ileeda ree hebel baa idinkusii guulaya ee ree hebel iska dhiciy maxaa hakadka idin geliya marka ama idinka hor taagan magaalada inaad tagtaan hawshaas hawl military weeye annagu in badan baan soo soconnay hakadna nabadgeli laakiin hawl military ma military hawshiis weeye arrintaas arrin hadda saaray laga hadli kara ma wax hakadna maanaan gelin magaalada goormaad tegaysaan maadaama aad u jirtaan wax ka yar lixdan kilomitr kow horta ilaahay baa waktigaan tegayno laakiin annaga soo jeed taladanada aan qabna waxa weeye maalin ama labo kadib wixii un ka dambeeya inaan galno waxaa jira dad fara badan oo dhallinyaro u badan oo ururka al-shabaab dhowrkii sano ay haysteen gobolka jubbada hoose ku biiray ee deegaanada kala duwan ee dhallinyaradaasi maxaa idinkaga qorshaysan oo aad yeelaysaan dhalinyaradaas waxaan dhihi lahaa dembiile horta waa dembiile dhalinyaradu qofku ama diin ha lagu kaxaysto ama qolaha lagu kaxaysto qof horta inuu garta weeye inuu khaldan yahay aniga waxaan qabaa dhalinyaradaas cid wax u haystaa ma jirto dhantay rabta ha u geysa shabaab iyo inay raacaan ama dhaqaale ha u geeyo ama qabiil ha u geeyo ama diin yaraan ha u geyso wixii doonaa ha u geeyo aniga waxaan qabaa in in qof walba inuu isduwaan gesho dadkiisa kamid noqdo xoolihiisa iyo naftiisa iyo caqligiisuna waa masaalax ma garan waa yahay waxaan ku darayaa oo kale qof qofku wax wuxuu doona ha ahaado waxaa shardiya haddii dawladdu meesha timaado ciidamada dawladda ay yimaadaan inuu isduwaan geliyo oo yidhahda anugu saasaan ahaa waxayguwa kuwaas sidaasaan ahay waxaasna waan ka baxay intaasaa muhiima laakiin hadduusan isduwaan gelin ee qarxis iyo tuuganimo iyo dhaqan kale isla yimaado waa la qabanayaa sharcigaana la horgeynaya waa tahay cornel yaasin raadeer gobolku wuxuu u muuqdaa gobol khilaaf badan xagga qabaa'ilka marka la eego ciidamada wakhtigan socdo waxay u muuqdaan sidoo kale kuwo isku dhafan oo ka kala imaanaya qabaa'ilaadka kala duwan ee dad fara badani waxa ay leeyihiin marka loo eego isaaseesadka qabaa'ilaadka iyo weliba khayraadka gobolka oo dhinacba dhinaca kale uu riixanaya ama uu damcaya inuu qaato taasi waxa ay keenaysaa ciidamada wada socda ee dowladda ama dhinac walbaba ah inay isku hor yimaadaan oo isku dhacaan iyadoo qabaa'ilkii loo adeegsanayo hadday dhacdo maxaad kaga hortegaysaan aniga ma filayo inay dhacayso arrintaas ma filayso dadkaana dagaal koob iyo labaatan sana ku jiray soomaaliya waxaa ugu col badnaa oo u kala fogaanaya axmed madoobe haddana labada qof oo dadka ugu saaxiibsan baanahay marka waxaad ogaanaysaa in khilaafkii soomaaliya dhammaaday asaguna aniga ima gadan ana ma gadan asaga laakiin waxaan ku heshiinay dadka iyo dantiisa inaan inaan inaan ka hadalno oo dadkaan aan midayno maadaama qolna wax ku noqon weynay marka arrintaas waxaan filaya saareen ma dhacayso mana dhici doonto ilaahayna waan ka rajaynayna inaysan dhicin khilaaf wuu imaan karaa waxaan rabnaa annagu si dawladnimo ah oo dadnimo ah oo mas-uuliyadeed wax in loo xaliyo haddii wax dhacaan xataa aan la barfukaarayn oon lasii fogeyn laakiin waxaan u malaynayaa laba shaqsi inaad tihiin ood ka duwan tihiin maleeshiya ama qabaa'ilaad isku haya kheyraad iyo gobollo gacan ku haynteedu marka la eego dhinaca kale ma waxaa jira maamul aad ku tala gasheen ama lasii sameeyey oo markii dabcan magaalada aad tagtaan haddayba suurowdo aad doonaysaan inaad kaga dhawaaqdaan halkaasi ama howlihii qabtaa ee maamul ee gobolka horta waxaa laga maarmaana guri haddaad timaado waxaad ku joogi lahaydso inaad ka tashato ma aha haye talalaan maahi
kaasi waxa uu ahaa cornel yaasiin nuurgaas oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee ka howlgala gobollada jubbooyinka oo u warramayay saare cabdi axmed weli waxaannu ku jirnaa wararka la xidhiidha magaalada kismaayo ee hay-adda qaramada midoobe ee qaxoontiga ugu qaabilsan ee u n h c r ayaa sheegtay in dadka ka qaxaya magaalada kismaayo ay sii kordhayeen labadii maalmood ee ugu dambeeyey waxaanay hay-addu walaac ka muujisay in kooxda al-shabaab laga yaabo inay dadka rayidka ah ee magaaladaasi ka qaxaya ay gabaad ka dhigato markaasina ah dagaalka lagu waxyeeleeyo dhinaca kalena hay-addu waxay abaalmarinteeda sanadlaha ah ee ay guddoonsiiso shakhsiyaadka u qalma qofka ay u aqoonsato inuu wax ka geystay qadiyadda qaxoontiga ay sanadkan labada kun iyo laba iyo tobanka ay u garatay xaawo aadan maxamed oo ah aasaasaha iyo agaasimaha xarunta waxbarashada nabadda iyo horumarinta ee magaalada gaalkacyo ee puntland waryaheena maxamed colaad xasan oo stuudiyaha igu weheliye ayaa waraysi uu arrimahaasi kala kaga xog wareysanayo la yeeshay wakiilka u n h c r ee soomaaliya bruno jeedo warbixintan ayaan inooga diyaariyey wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ayaa sheegaya in xaaladdu weli ay kacsan tahay ciidamada kenya iyo kuwa dowladda ee magaalada duulaanka ku ah ayaa sheegay inaanu jirin difaac xooggan oo ururka al-shabaab uu leeyahay oo ka hortaagan inay galaan magaalada balse qorshe militari ay uga hakadeen maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa la sheegay in xooggooda ay ku sugan yihiin deegaanka buulaguduud ee kismaayo ku dhow waxaase dhinaca kale magaalada si xooggan uga socda barakaca shacabka si ay uga sii baxsadaan ka hor inta aan magaalada iyo agaariheeda lagu dagaalamin wakiilka hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan ee u n h c r bruno jedo ayaa v o eda u xaqiijiyey in afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay ay magaalada ka qaxeen dad ka badan laba kun oo qof Yes, I can confirm uh, uh, that indeed uh, there has been a significant surge in population displacement since yesterday from Kismayo. Yesterday, 17 September, 1,051 persons have displaced themselves voluntarily out of the town.
haa waxaan kuu xaqiijin karaa in tirada dadka ka qaxaya magaalada ay sii korodhay labadii maalmood ee lasoo dhaafay shalay oo keliya ay bishu ahay toddobiyo toban waxaa magaalada ka qaxay kun iyo konton qof maanta oon kula hadlayo oo aan weli dhammaaninna kun iyo lixdan qof ayaan diiwaankeenna ku haynaa inay ka qaxeen magaalada taasi waxay ka dhigan tahay markaa in sagaal jeer ay korodhay tirada dadka ee magaalada ka qaxaya waa marka la barbar dhigo tiradii cararaysay wixii ka horreeyey shan iyo tobankii bishan kumanaan qaxooti soomaaliya ayaa ku nool dalalka deriska la ah soomaaliya iyagoo ka baxsaday colaado iyo abaaro laakiin si ka duwan barakacyadii hore ayaa dadka ka qaxaya kismaayo aanay u jihaysan xuduudaha kenya iyo ethoobiya wakiilka u n h c r bruno jedo ayaan weydiiyey bal in hay-addu ay ka warhayso dad kismaayo ka barakacay oo ka tallaabay xadka soomaaliya People leaving the city are not going very far because they believe that eventually um, the militants may give up uh, fight and take dadka magaalada ka tegaya meel dheer ma aysan aadin maxaa yeelay waxay rajaynayaan in maleeshiyaadka al-shabaab ay isaga tagaan magaalada oo aysa dagaalamin sidii ay horay uga sameeyeen magaalooyin kale waxaase dadkaasi ay isugu jiraan koox tiro yar oo ka baqaysa in laga arguto amaba lala xidhiidhiyo al-shabaab iyo inta badan oo doonaya in marka ay hubsadaan in magaalada uusan dagaal ka dhicin ay dib ugu soo noqdaan dhinaca kale cabsida ugu badan ee ay dadka ka qaxaya magaalada qabaan ayaa ah in dayuuradaha dagaalka ee kenya ay duqayn la beegsadaan ama lagu qaldo al-shabaab iyagoo maskaxda ku haya duqaymo ay dad wax ku noqdeen oo horay dayuurado ay kaga geysteen meelo ka mida gobolka cabsi taa la mida waxaa qaba u n h c r oo sheegtay in laga yaabo in al-shabaab ay gabaad ka dhigato dadka rayidka sidaana ay wax uga soo gaaraan dagaalada In fact, what the uh, what the, the the displaced people told us is that they fear being caught in the crossfire because in the past there was a pattern whereby uh, dhabtii waxaa dadka deegaanku ay noo sheegayaan ayaa ah inay ka baqayaan in dagaallada ay wax ka soo gaadhaan maxaa yeelay waxaa jiray dhacdooyin hore oo al-shabaab gabaad dadka ay ka dhigteen si hubka cadowgooda uusan u helin bartilmaameedkii saxda ahaa markaa cabsida weyn aan qabno waa taas qiimaynna waan ku haynaa arrinta kale ayaa ah in u n h c r ay ugu baaqayso dhinacyada dagaalka ku lugta leh inay dhowraan nolosha dadka rayidka ah oo xitaa aan kula talinaynaa inay tusaale ka dhigtaan howlgalkii amisom ay ku qabatay afgooye ee ay kaga weecatay goobaha rayidku ay ku badnaayeen dhinaca kale hay-adda u n h c r waxay abaalmarinteeda sanadlaha ee ay guddoonsiiso qofka ay u aqoonsato inuu wax weyn ka geystay qadiyadda qaxootiga ay sannadka labada kun labiyo tobanka u garatay xaawo aadan maxamed oo ah aasaasaha iyo agaasimaha xarunta waxbarashada nabadda iyo horumarinta ee magaalada gaalkacyo ee puntland xaawo aadan oo iyada laftigeeda mar qaxootinimo ku nooleed ayaa ku noqotay soomaaliya sannaddii kun sagaal boqol shan iyo sagaashankii halkaasoo ay ka aasaastay mashruuc wax lagu baro dumarka gaar ahaan magaalada gaalkacyo bruno jedo ayaa iiga warramay waxa xaawo aadan maxamed ay ku mutaysatay abaalmarinta I can only tell you beautiful things. Uh, uh, Mama Awa is the embodiment of courage, dedication, and perseverance. Feel Mama Awa represents the best of Somalia. Uh, she has struggled.
waxaa keliya aan kaaga sheegi karaa maamaxaawaba wax aad u qurux badan waxay tusaale u tahay dhiiranaan ka go'naansho iyo dhabar adayg runtii waxay u taagan tahay dadka ugu wan wanaagsan soomaaliya waxay nolosheeda oo dhan dadaal ku bixisay sidii ay u horumarin lahayd nolosha iyo rajada dumarka wakiilka u n h c r ayaa sidoo kale ka hadlay waxa ay xaawo aadan u heli doonto abaalmarin ahaan Uh, it is a medal, but it is also accompanied by a, a check to you.
waa bilad sharaf laakiin waxaa la socda lacag waxaan ogahay inay aad u jeceshahay horumarinta waxbarashada gabdhaha marka waxaa laga yaabaa qayb lacagtaasi ka mid ah inay u kaashan doonto college ay gabdhuhu wax ku bartaan dhowr maalmood ka hor ayay xaawo aadan cusbital ku yaalla magaalada nairobi u gashay qaliin halkaas oo lagu baxnaaninayo mar v o edu ay la xidhiirtay ayay sheegtay inay wanaagsan tahay oo ay ku faraxsan tahay abaalmarinta ay u garatay u n h c r ayna rajaynayso in la guddoonsiiyo kowda bisha soo socota ee oktoobar xaflad ka dhacaysa magaalada geneva abaalmarintan ayaa ilaa iyo markii la aasaasay sannadkii kun sagaal boqol afar iyo kontonkii la bixiyey lixdan jeer iyadoo la siiyey shakhsiyaad iyo ururo waxaana shakhsigii ugu horreeyey ee la guddoonsiiyey ay ahayd eleno rosevelt guddoomiyihii ugu horreeyey ee guddiga xuquuqul insaanka qaramada midoobay islamarkaana ahayd marwada madaxweynihii soddon iyo labaad ee maraykanka franklin delano rosevelt
aad iyo aad baad umahadsan tahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi inooga diyaariyey waraysigii uu la yeeshay wakiilka hay-adda u n h c r ee soomaaliya bruno jiido halkaad nagala socotaana waa v o a